والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya waddanka afghanistan waxay ku waramayaan in dagaallo xoogan ay halkaas ee ku dhex marayaan ciidanka imaarada islaamiga afghanistan iyo askarta xukuumadda kaabul ee dagaalada waddanka afghanistan ee ka dhacaya waxaa laga soo sheegayaa ee horumaro aad u ballaaran oo ay ku tallaabsanayaan ciidanka imaarada islaamiga afghanistan kuwaasoo la wareegaya ee magaalooyin waaweyn oo xarumo u ah ee qaar ka tirsan ee gobolada waddanka afghanistan ee waqooyiga ayay hadda dagaalada xogan ee ka soconayaan waxaana halkaas isku farsaaray ciidanka imaarada islaamiga afghanistan iyo askarta xukuumadda kaabul oo taageero dhanka hawada ka helaya ee diyaaradaha maraykanka meelaha qaarkood iyo sidoo kale ee maleeshiyaad ee shuuciyiin ah oo ay hogaaminayaan ee dagaal ogayaal hore usoo maray ee wadanka afghanistan wararka naga soo gaaraya gobolka juzjan oo dhaca waqooyiga wadanka afghanistan waxay ku waramayaan in dagaaladii ugu xoogan ay halkaas ee ka dhaceen ee kuwaasoo dhex maray ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan iyo askarta xukuumadda kaabul ee dagaalo muddo socday kadibna ciidanka imaarada waxay la wareegeen ee magaalo madaxda ee gobolka juzjaan ee lagu magacaabo shibirgaan ee dagaal xoogan ayaa halkaas ee ka dhacay ee muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka waxaa lagu arkayaa ee ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan oo dhex wareegaya ee magaalada shibirgaan ee sidoo kalena raayada tawxiidka ka taagay xarun maamulka ee gobolka saldhiggii booliiska xaruntii mukhaabaraadka iyo sirdoonka iyo sidoo kale xarumo iyo saldhigyo dhowr ah oo ay askarta xukuumadda kaabul iyo maamulkii ee xukuumadda kaabul ee ugu magacaabnaa magaaladaas ay lahaayeen ciidanka imaarada islaamiga afghanistan waxay sidoo kale ee gudaha u galeen xabsiga weyn ee magaalada shibirgaan halkaasoo ay ku xirnaayeen kumanaan ruuxa dad muslimiin ah ee guud ahaan dadkii halkaas ee ku xirnaa waa la sii daayey waxaana arrinkan aad ugu farxay dadka muslimiinta ah iyo maxaabiista ee xoriyadooda dib u helay kuwaasoo qaarkood ay sanawaad halkaas ee ku xirnaayeen ehladooda iyo dadkii ay jeclaayeenna ka maqnaayeen marka aad ayay ugu farxeen tallaabada ee xabsiga looga sii daayey taasoo ku timid dagaal xoogan oo magaalada kudhex maray ciidanka mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan iyo askarta xukuumadda kaabul ee imaarada islaamiga afghanistan waxay sidoo kale beenisay ee warar ay xukuumadda kaabul ee baahisay oo la xiriiray in duqeyn diyaaradeed ee lagu dilay waaligii gobolkaas ee imaarada islaamiga afghanistan iyo afartan askari oo ka tirsan mujaahidiinta ee warkaas ay imaarada ku tilmaamtay mid aan sal iyo raatoona lahayn ee kana fog xaqiiqda marka laga soo tago magaalada shibirgaan ee gobolka juzjaan ee waqooyiga wadanka afghanistan oo ay mujaahidiintu la wareegeen waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan saacadihii lasoo dhaafay dagaal xogan kula wareegeen ee magaalo lagu magacaabo zaranji oo ah xarunta gobolka nimruus oo ka mid ah gobolada dhaca waqooyiga wadanka afghanistan ee dagaalo xoogan oo maalmo socday ayaa magaaladaas ee ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo askarta xukuumadda kaabul oo taageero ka helayay ee maleeshiyaadka dostom hadda magaalada waa mid xor ah waxaana gacanta ku haya imaarada islaamiga afghanistan raayada tawxiidka ayaa laga taagay xaruntii maamulka iyo goobihii uu maamulka ku shaqaynayay ee magaalada waxaana dadka ay dareemayaan xasilooni iyagoona dadka aad u soo dhaweeyey mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan oo magaalooyinkaas ka baxay labaatan sano ka hor markii maraykanka iyo xulifadiisa ay kusoo duuleen wadanka muslimka afghanistan shucuurta farxadeed ee dadka muslimiinta muujinayaan runtii lama soo koobi karo waxaanay aad ugu farxsan yihiin isbedelka uu dalkooda lugaha la sii galayo iyagoona dareemaya inay sagootinayaan labaatan sano oo gumaysi ku jiray waddankooda wixii xilligan ee ka bilowdana ay xorriyad ku naaloon doonaan iyagoo isku maamulaya sharciga allah oo dadka muslimiinta ee afghanistan waa dad aad ugu dhegan ee diinta islaamka ciddii kusoo duusha dalkoodana wasiilada keliya ay isaga dhiciyaan oo iga hortagaan waa jihaadka marka aad ayay dadka muslimiinta ah afghanistan u faraxsan yihiin bilcagsi waxaa aad murugo iyo culeys u dareemaya mas-uuliyiinta xukuumadda kaabul iyo ciidankooda iyo dowladihii labaatanka sana ee daba taagnaa maamulkaas ee tabantaabinayo islamarkaana dhisay oo ah dabcan maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka waxay ka dhigan tahay la wareegitaanka labadan magaalo ee dhaca waqooyiga wadanka afghanistan xarumana u ah ee gobollo ka tirsan wadankaas in markan ay ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ay xooga saarayaan magaalooyinka waaweyn ee xarumaha u ah gobolada wadanka afghanistan oo horey waxay mujaahidiintu la wareegeen magaalada lagsharjaah oo ah caasimada gobolka helman haddana waxay la wareegeen labadan magaalo tani waxay ka dhigan tahay in marka dagaalka uu naqlo nouci ah ama isbedel horle uu kusii tallaabsanayo maalinba maalinta ka dambaysa waxaa intaa dheer marka laga soo tago joogo ee weeraradan iyo dagaaladan xoogan ee ka soconaya ee guud ahaan wadanka afghanistan ee weeraro amni ah oo qorshaysan oo ka dhacaya ee gudaha magaalada kabul dhowaan ee ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ee weerar istishaadiye lagu dahafuray ayay ku qaadeen ee guriga wasiir ka gashaandhiga ee xukuumadda kabul wasiirka waa uu ka badbaaday hase yeeshee goobta waxaa ka dhashay ee khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo gaaray ciidankii iyo mas-uuliyiintii ee halkaas ee ku sugnaa ee hadda waxay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan ee gudaha magaalada kabul ku toogteen oo ku ikhtiyaaleen ee mas-uul ee ka tirsanaa waaxda warfaafinta ee xukuumadda kabul kaasoo maalmihii ugu dambeeyey ku howlanaa faafinta warar lagu marin habaabinayo bulshada ee laguna sheeganayo guulo ee wax kamijiraan ah ee marka loo eego saaxada ee afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in mas-uulkaas ka tirsan waaxda warfaafinta ee xukuumadda kabul ay mujaahidiintu toogteen islamarkaana la mariyey masiirkii uu mudnaa sida uu hadalka u dhigay afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan ee dabiixullahi almujaahid safaaradaha maraykanka iyo britain iyo guud ahaan ee safaaradaha reer galbeedka ee ku yaala ee magaalada kabul ayaa walaac xogan ee muujinaya ee war ka soo baxay safaaradda maraykanka ee magaalada kabul waxay uga digtay ee muwaadiniinta amerikaanka inay u safraan ee wadanka afghanistan kuwa ku sugan magaalada kabulna waxay ku amartay in si deg deg ah ay uga baxaan ee magaalada kabul oo ay ku aadaan ee wadankooda waxay sheegtay safaaradda maraykanka ee kabul inaanay safaaraddu mas-uul ka ahayn ciddii amerikaan ah oo ku harta wadankan ee badqabkiisa iyo amnigiisa iyadoo sidoo kale intaa ku dartay in safaaraddu aanay bixin karin wax caawinaad ah oo xitaa aysan caawin karin muwaadiniinteeda ku sugan ee magaalada kabul oo ah magaalada caasimada u ah wadanka afghanistan war midkaas la mid a waxaa soo saaray safaaradda britain ee magaalada kabul waxay muwaadiniinta ingiriiska ee ku sugan ee magaalada kabul ku amartay inay si deg dega uga baxaan ee wadanka afghanistan muwaadiniinta kale ee laga yaabo inay soo aadaan ee wadanka afghanistanna way uga digtay inay tallaabadaas qaadaan wax weliba ay ku andocdaan sida ay safaaraddu hadalka u dhigtay iyaduna intaa ku dartay inayna safaaraddu mas-uul ka ahayn amniga iyo badqabka muwaadiniinta ingiriiska ee magaalada kabul wax caawinaad ahna aysan u fidin karin maadaamaay xaaladdu culus tahay siday safaaraddu hadalka u dhigtay marka walaacan xoogan ayay muujinayaan dowladihii qaybta ka ahaa duulaanka ee uu maraykanku ku qaaday labaatan sano ka hor wadanka muslimka afghanistan heer waxay marayaan aanay xitaa caawin karin muwaadiniintu kusugan gudaha magaalada kabul ee caasimada ee wadanka afghanistan taasina waxay muujinaysaa xadiga dagaalka iyo rucbiga ay la nool yihiin shisheeyaha wadankaas ku duulay iyo mas-uuliyiinta xukuumadda kabul wixii warar ah ee kusoo kordha ee dagaalada iyo howlgallada ka soconaya wadanka afghanistan ee wararka iyo barnaamijyada soo socda ee idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaasha waan ugu soo gudbin doonaa insha allah ugu dambeyntiina diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeyn ee ka geystay jiida haza ee war ka soo baxay ciidanka maamulka yahuudda waxaa lagu sheegay in diyaaradahooda ay duqeyn ee ka geysteen jiida haza sida ay sheegteenna duqeyntaas waxay ku beegsadeen xarumo ay lahaayeen ee garabka militariya cisudiin alqasaam hase yeeshee lama soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeymaha diyaaradaha maamulka yahuudda ka geysteen halkaas alaaba marka uu maamulka yahuudda duqaymo ku garaaco deegaanada ay dadka muslimiinta degan yihiin ajiida haza wuxuu ku andacoodaa oo uu sheegtay inuu beegsaday goobo military hase yeeshee inta ugu badan duqaymahan waa kuwo cashwaayi ah oo lagu beegsado dadka muslimiinta guryaha ay degan yihiin oo ay dumarka iyo caruurta ku nool yihiin waxay duqeymahan imaanayaan iyadoo la sheegay in sawaariikh laga riday wadanka lubnaan lagu garaacay deegaanay xog weystaan maamulka yahuudda sawaariikhdaasna waxaa riday sida la sheegayo ururka shiiciga ee xisbullaata oo saldhigyo kule wadanka lubnaan wararkii ugu dambeeyey caalamkana halkaas ayaan kusoo afmeerinaa
حياة تعج